bandhiga suuqweynaha sanadlaha ah ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka suuqweynahan ayaa ah mid lagu soo bandhigo adeegyada ganacsi ee ugu waaweyn caasimada waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ganacsatada qeybaha kala duwan ee bulshada isagoo oo bandhigan uu socday muddo saddex cisho ah qaar ka mid a dadkii ka faa-iideysanayay bandhigan qiimo dhimista suuqyada ee lagu sameeyey adeegyada la iibinayay iyo sidoo kale dadka ganacsatada ah ee adeegyada ay iibiyaan kusoo bandhigayay goobtan ayaa ka hadlay muhiimada uu bandhigan u lahaa inaa waa kasoo daahe isdhahaabo inaa mar hor imaade ahayd soo wax aada uga hele wax badanna uu iga caawiyey waxaa ka mid ah dhanka macmacaanka waxaa ka mid ah subermarket yaasha qaar oo samaynayan qiimo dhimis iyo waxyaabo kaloo badan aan soo koobi karin wallaahi barfuun oo rijal dhahaayo oo suuqa caadiga haddii aa xarumada aado kale waxaa waay soddon iyo siddeed sorry afartan iyo siddeed had laakiin inta soddon waa maanta waana gatay
difference yaa u dhexeeyo soo discount weyn qudaarta nooceeda kala duwan waa sameynaa mid la kariy mid aan la karin laakiin qaybtan waxay khaas u tahay waxyaalaha dhandhanaanka oo gabdhaha walaaca ah iyo kuwa aan walaac ahaynba ilaa maadaama jidhka wax dhanaan uu u baahan yahay gabdhahana ay u baahan yihiin marka barnaamij waxaa abuurnay dhangalooga cambaha isbaandheeska raqayga bisbaaska ada waxyaala dhanaanka ina oo aa isku farsameyno gabdhaha magaalada muqdisho ku noolna zaid ay u xiiseeyaan xitaa ilaa iyo waxaa geynaa wadamada yurub afrika aasiya amerika xataa u dhiibna ayada soomaali laga qaaday xancad waxa ay taalbidkiisiyaa laba sano iyo wixii ka weyn ilaa saddex sano waxaa buwaagteena waxaa buwaagta horbaradka carruurta sida albaxmaalaha oo kale iyo waxaan haynaa sad bug oo lix xaba ka kooban lixdaas xabo matematikii xisaabtii ingiliishkii iyo soomaaliya iskugu jirta dhanka kale cabdicasiis cusmaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir oo bandhigan soo xiray ayaa u mahad celiyey ganacsatada soomaaliyeed ee bandhigan kasoo qayb galay isaga oo sheegay in muddadii saddexda cisho ahayd ay si weyn uga faa'iidaysteen shacabka muqdisho maanta waxaa farxad weyn u ah in suuqan meesha lagu soo gegweeyo oo furmay maalintii arbacadii dhalinyar soomaaliyeed iyo gabdho soomaaliyeed oo dhammaantooda u soo tukaan tegayna waxaan leenahay caasimaddiina idinka ayaa iska leh idinka ayaa u ah cudun iyo waddaxaad maamulka gobolka banaadirna wuxuu ku faraxsan yahay sida aad ugu soo baxdeen aad ugu faa'iidaysanaysiin fursaddan qaaliga ah ee abuurtay suuqweynaha magaalada muqdisho tiimka suuqweynaha magaalada muqdisho u dhabar adeegay sanadkii lixaad bilowgiina ee ka soo qaybgaleen dad gaaraya laba kun ilaa saddex kun maantana dadka imaanaya ay kor u dhaafayaan toddobaatan iyo shan kun oo qofood oo muwaadiniin soomaaliyeed caasimadda ku nool bahday soo diyaarisay platformkan quruxda badan in loo soo tukaamaysto caasimadda waxay nooga dhigan tahay in meeshaas uu ka hana qaaday hal abuur dhallinyarta soomaaliyeed ee iyaga maskaxdooda innovation ay ka keeneen sidaa darteeda maamul gobolka banaadir sanad walba uu ka warqabaa waana dhiirigelinaynaa mar walbana waa joogtaynaa inaan kala soo qayb galno waxaan ku faraxsanahay qiimo dhimista loo sameeyey shacabka soomaaliyeed oo baryahan usoo tukaamaysanayey bandhigan ayaa ah mid sanadla ah oo la qabto sanadkiiba mar waxaana lagu soo bandhigaa adeegyada ganacsi ee yaalla suuqyada magaalada muqdisho iyada oo dadka shacabka ahna ay ka faa'iidaystaan qiimo dhimista lagu sameeyey